deegaanka milxo oo ka mid ah buuraleyda ku teedsan degmada laasqor ee gobolka sanaag bari ayaa waxaa ka dhacay dhimasho hal qof ah iyo laba dhaawaca kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qodanayeen dahab galabnimadii shalay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada boosaaso hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo culus kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qodanayeen dahab oo ku yaal goob lagu magacaabo milxo labaatan iyo toddoba kilomitir dhinaca qarka ah ka xigta magaalada laasqoray goobjooga ka mid ah dadka dahabka qodanayay cabdirasaaq cali qoslaaye ayaa v o a uga waramay sidan wax u dhaceen dee waa dhintay labana waa dhaawactay waa dhaawac liita oo seriosa xaaga ka dadaba yihiin gudladaha dib buu ka jaba yahay marka waa waa isdhaameen oo nin sanadkan waa dad seriosa haddee dhaawac gobolka bari baa loo soo qaado meel caafimaad loogu dhow oo dhakhaatiir loogu dhow boosaas ahaa dadku hadduu dumoy see looga soo saaray dadka waa laga soo saaray badiilo iyo waxbaa la qaatay qalabkii lagu qodi jiray baa la qaatay adigu ilaa afar saacadood buu ka duugnaa ilaa shan saacadood godkii goortii la qodo oo afar mitir shan mitir toban mitir la qodo baa dec loo qodayaa huluul laga dhigaya hulul baa la gelaya qayba godod ku gasha toojir ku gasha qayba bobolnadooda haysata waxaa weeye dhimashada waxaa keenaya docda loo qodaayo weeye waxaa keenaya haddii caadi hoos loogu qodi lahaa caadi buu noqon lahaa goobjoogahan ayaa sheegay in dadweyne fara badan oo isugu jira reer miyi ganacsato ka iibsata ka qodanayeen dahabka garaab baa walaa loo iibsadaa garaabka waxaa la siiyaa konton doolar baa la siiyaa dadka joogana saddex kun oo qof baa ku qiyaasay dadka meeshaa ka shaqeeya oo meeshaa u shaqa taga oo aan shacabka ku jirin magaalada dadkii waa laga soo guuday shalay aad baa looga soo baxay laakiin maanta aad baa shaqada u socotaa in loogu noqdo asasadaasa qaybtood maalgelisa qaybna waa dad iska iibsada markay waxyaalaha bay iibsadaaniin oo farsamooyin reeri bay ku nool yihiin iyagaas la iibsada markay waxyaalaha deegaanka milxo ayaa goobjoogahani sheegay inay horay dahabka uga qodan jireen dad reer guura ah balse iminka ay ku soo biireen ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha puntland wax ka barta kuwaasoo wakhtigii fasaxa usoo shaqo tegay goobaha dahabka laga qoto dad magaalooyinka yimid ardaydii baa ku jirto haddeer jaamacadii baa la furay iskuuladii baa la furay boosaaso haddeer ilaa laba boqol oo ardaya baa naga yimid haddeer saddexdii maalmood oo ina dhaafan waa helaan nin walba nasiibkiisu helaa nin baa wax soo helaayo nin baa waxyooliyo nin baa god u lahaayo dadkooda god la qodanayay haddeer markii iskuullada la furay baa dhalinyaradii soo yaacday dee daruuri bay kuadhactay inay soo aadaanin iskuulladood ma aha markii ugu horreysay ee uu dhaawac ka soo gaaro dadka halkaas ka qota dahabka ku jira buuralayda silsiladda ah ee ku teedsan degmada laas qoray daafaheeda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso